إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa sagaali labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobada warka duhurnimo idaacadda islaamiga alfurqaan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah camaliyad nafurnimo ah ayaa lagu weeraray xero ay ciidanka dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada muqdisho saddex kun oo soomaali ah oo ku go-doonsan buuraleeda cumaan ayaa sheegeen diyaaradaha dowladda cumaan ay ku duqeynayaan halkaas ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ehlada wiil dhalinyaro ah oo ay magaalada muqdisho ku dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa dalbaday in ay helaan xaqa wiilkooda mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ee ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ku eedeeyey inuu ku xadgudbay maamulka yahuuda xukun xadusino ah ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka meydka wiil dhalinyaro ah oo ay badda soo tuftay ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho dowladda uganda ayaa shaqadii ciidannimada ka ceerisay saraakiil ku eedeysan inay u babacdhigi waayeen weerarkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xeeradii ciidanka uganda ee magaalada buulamareer فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan camaliyad nafurnimo ah ayaa lagu weeraray xero ay ciidanka dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay saakay camaliyad nafurnimo ah ayaa ka dhacday xero ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen magaalada muqdisho ee weerarka nafurnimada ah ayaa lala beegsaday xerada askarta dowladda federaalka ee kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla magaalada muqdisho taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray weerarka culus ee nafurnimada ah ee maanta ka dhacay xerada kuliyadda jaalasiyaad oo fadhi u ah taliska ciidamada dowladda federaalka sida lagu sheegay war-saxaafadeedka waxaa la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo goobta ku sugnaa kana mid ahaa askartii kusoo jabtay dagaaladii ka dhacay qeybo kamid a gobolada shabeellaha dhexe iyo galgaduud qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo isniin ah saacaddu markii ay ahayd sideedda iyo shan iyo toban daqiiqo ama laba saac iyo shan iyo toban daqiiqo oo subaxnimo camaliyad isishaadi ah la beegsadeen saldhigga ciidamada ridada ee xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho xerada ay camaliyadu ka dhacday ayaa sidoo kale ah taliska guud ee waxaa loogu yeera ciidamada lugta ee kooxda ridada soomaaliya war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi camaliyadda uu fuliyey mujaahid ka tirsan katiibada isishaadiyiinta ayaa ka dhacday bartamaha xerada oo ay ku sugnaayeen ciidamo iyo maleeshiyaad ka tirsan ridada kuwaasoo ka mid ahaa cadowgii kusoo jabay dagaaladii ashahaadala dirirnimada ahaa ee ay saliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo qaadeen wilaayaadka bartamaha soomaaliya gaar ahaana qeyb ka mid ah murtadiintii kasoo carartay wilaayaadka galgaduud iyo shabeellaha dhexe war-saxaafadeedku waxa uu markaan soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yidhi khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa cadowga kasoo gaaray camaliyadda istishaadiga ah tirada horudhaca ee dhimashada cadowga murtadiinta ah inta aan hadda xaqiijinay waa toddoba askari halka dhaawacuna uu yahay lix iyo toban murtad oo kale tiraduna intaasi waa ay kasii badan kartaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku goodisay inay sii wadi doonto beegsiga saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye waxaana lagu yiri war-saxaafadeedka mujaahidiintu waxa ay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel weliba oo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka lixdii bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ayay ahayd markii camaliyad nafurnimo ah oo lagu weeraray isla xerada kuliyadda jaalasiyaad lagu dilay toddobaatan iyo saddex askari laguna dhaawacay boqol afar iyo labaatan kale qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska milatariga ee mujaahidiinta waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dholalka muslimiinta laga xoreeya gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
saddex kun oo soomaali ah oo ku go'doonsan buuraleyda cumaan ayaa sheegay in diyaaradaha dowladda cumaan ay ku duqeynayaan halkaas cabdifataax faarax diiriye ayaa faahfaahinaya zakariya cabdulaahi yuusuf oo ah dhibane ku sugan buuraleyda cumaan oo la soo xiriiray warbaahinta ayaa uga warbixiyey xaaladda halista ay dadkaasi ku sugan yihiin isagoona sheegay in ku dhowaad toban sano ay ku noolaayeen buuraleyda cumaan maantana loola dhaqmayo si naxariis darro ah annagu dad muxarimiin oo tahriiba baanu nahay waxaan ugu noolayn dadka cumaanida ah oo cumaanida ah baa nala shaqayn jiray oo raashinkay noo keeni jiray oo dhulbay tukaga bay soo galaan baabuur soo gashaa beeyaday naga iibsataan raashinna iyo biyana waa noo keenaan sidaa darteed siday ahayd haddeerna saaid waxay ku samaynayaan baabuurtii waa ku imanaysa ciidan baa saaran adigana waa lagu dilayaa waxaa hantidaadana waa la dhacaya ilaa adigu toddoba sano qaarkii waa joogay qaarna toban sano waa joogay wax dhibaataa kuma arki jirin laakiin dhibaatadan hadda aanu hayno horena aanu arag waxaa kaloo uu ka warbixiyey sida loola dhaqmay isagoona sheegay in diyaaradaha cumaan ay ku duqaynayaan halkaasi oo mar walba lagu soo weeraro diyaarado isugu jira helikabtar iyo miigag oo la isugu daray qafaalasho dil iyo in hantidooda laga qaato oo ay dhimashadu haddeer marayso ilaa iyo afar ruux
laku weeraro alaabtii oo nala ka xado beeyooyinkii oo nala ka xado xaalad bini aadannimo oo aan dib loo arag baa nagu dhacday sidaa darteed siday ahayd haddeerna saaid waxay ku samaynayaan baabuurtii waa ku imanaysa ciidan baa saaran adigana waa lagu dilayaa waxaa hantidaadana waa la dhacaya kolley saddex kun waa yihiin gaanu ku joognaa laba buurood weeye buuratana joogo saddex kun rag waa gaaraya aan ku joognaa daani ka badnay wax waa dhidhiteen oo adeedad waa ku dhinteen oo duqaymo iyo bobab wax ka dhacay waa jiraan meeshooda ku baaba'ay waa jiraan laakiin inta nool haddeer saddex kun baa meelaha waa yihiin haddaani ka badnay cumaan waxaa ka jira maamul yuhuudda u hoggaansan oo dadka muslimiinta ka hor istaaga in loo gurmado falastiin wuxuuna isagoo raaligelinaya yuhuudda gumaad u geystaa dadka shacabka ah ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal cabdiraxmaan badar ayaa soo jeedinaya shil geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaaley uu ka taliyo maamulka puntland isagoo si gaara uga dhacay deegaanka gollada oo ka mid ah deegaanada hoos yimaado degmada burtiley ee gobolka nugaal shilkan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu rogmaday gaari rikaab ah halkaasoo ay saarnaayeen siddeed qofood sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka waxaa shilka ku dhintay hal qof oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga iyadoo ay ku dhaawacmeen toddoba kale dhacdada kadib waxaa goobaha caafimaad la geeyey dadkii ku dhaawacmay shilka waxa aada ugu soo badanaya deegaanada ay ka arimiyaan maamul goboleedyada shilalka gawaarida iyadoo inta badan ay ka dhashaan khasaarooyin kala duwan
ehelada wiil dhalinyaro ah oo ay magaalada muqdisho ku dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa dalbaday inay helaan xaqa wiilkooda maxamed ciise ayaa soo jeedinaya wiil dhallinyaro ah oo dhowaan askari ka tirsan dowladda federaalk ku dilay magaalada muqdisho ayaa eheladiisa cabasho hor leh ka muujiyey dilkan ayaa loo geystay wiil dhallinyaro ah sagaalkii bishan miilaadiga wiilka la dilay ayaana lagu magacaabi jiray cumar jiinow ehelada wiilkan ayaana jeediyey cabasho iyo baaqyo kala duwan ehelada ayaa waxay sheegeen in meydkooda aanan la duugin ayna sugayaan cadaaladda waxay intaa raaciyeen inaan la duugi doonin wiilkooda ilaa la keeno ninka dilay waxay dowladda ku eedeeyeen in uu cadaalad helidda dilka wiilkooda ay ka gaabisay qaar ka mid ah ehelada oo kulan yeeshay ayaa waxay yidhaahdeen sida tan aninkoo ah ahlada marxuumkan waxaan aada iyo aad uga cabanaynaa dhibaatadan haysata ilaa iyo hadeertaa la joogo meydkiisii bannaanka ayuu yaallaa waxaana u baahanaha waxaana u baahannahay cadaalad ayaan u baahannahay sidaas darta darteed nin ardaya oo aana waxgeysan oo mooto iska saaray maxaad mootada u saaran tahay lacag isii in madax xabad looga jebiyo isla markaasna askarigii dilay aana la soo qaban wax aada iyo aada looga xumaado waaye wax aada iyo aada looga qiroodo waaye dhibkaasna heesta ayaan ka cabanaynaa sidoo kale waxay intaa ku dareen in cadaalad ay ugu baahan yihiin wiilkooda aninka dowladda cabashadan u gudbahayno nagama aha aqoonyaro nagama aha inaanu hub haysan inaanan igaan haysan waxaa qodan meeshaan lama laba godaa qodan lamada god hal waaba waaba waaba cumar waa haynaa kii kalena dowladaan ka rabnaa godka lamaad la gelima iyadoon ninkii la keeni dowladaanna ka rabnaa waxaan aaminsannahay ama ay tahayba dowladda soomaaliya iskale mas-uuliyaddaas waxaan ka cabanaynaa horta qofka dilka noo geystayu waa maxamed axmed qorane ninka la yidhaahdo wuxuu darawal u yahay taliyaha taraafikada haddii cadaalad la waayo dalkan cadaalad daro waa usoo burburay waxaa hadda mashaakilka maara loo la-yaho la xallin la-yahay cadaalad darro ka soo bilowday ma ahan marka ugu horeysa askari ka tirsan dowladda federaalka oo dil ugu geysto magaalada muqdisho dadka shacabka ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ee ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ku eedeeyey inuu ku xadgudbayey maamulka yahuuda haashim cabdinaasir ayaa inoo haya hadalhayn kala duwan ayaa ka dhalatay hadal afkabaarkiisa ahaa oo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalku ku sheegay in xamaas aysan argagixiso ahayn kaas oo dadka qaar sheegeen inuu xamse siyaasad kale ka watay cabdiraxmaan cabdishakuur oo kamid a siyaasiyiinta u janjeera dhanka reer galbeedka ayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku eedeeyey inuu ku xadgudbay yuhuudda isagoona sheegay inaan loo baahnayn hadaladii uu ku hadlay wuxuu sheegay in dowladda federaalka ku tiirsan tahay shisheeyaha islamarkaana yuhuudda oo wax laga sheego ay ku weyn karaan taageerada ay dowladda federaalku ka hesho shisheeyaha hadda arrimo aan loo baahnayn oo kale ah hadalkii ra-isul wasaaraha ka mid ahaa annaga argixisaan la dagaalanayna dhab waaye cida kuwa garab nagu siinayo hub nala garab taagan dhaqaale nala garab taagan deyn inala ka cafiyaan rabnaa culuqad hub inala ka qaadaan rabnaa haddee dowladahaas carabta oo dhan waxay u gabadeen ayagoo dowlado haysto ciidan haysto hub haysto dhaqaale haystana ay gabadeen ma og tahay oo ay luqad laakiin waxaa muhiima dee in aadan isa kula taraadixin saas daraaddeeda aniga waxaan dhahaa mar walba war siyaasadda arrimaha dibadda xataa dowladda keliya kuma filna mararka qaarkood marka waxaa laga yaabaa hadal adiga kaa dhacay in uu kuu soo jiido culays kale oo ka badan laakiin haddaad berri rabto nimankii nimankan taageersanaa inaad hub weydiisato inay coqobadeed kaa qaadaan inay deynta kaa cafiyaan inay budjetkaada taageeraan inay maaragtay ay dowladdaada garab siiyaan dee iskuma cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa marar badan jeediyey hadallo uu ku taageerayo waxa loogu yeero dimuqraadiyadda oo ay reer galbeedku ku dhaqmaan isagoona diinta islaamka u gafay xukun xadu sina ah ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya xukunkan ayaa waxaa lagu fuliyey nin dhallinyaro ah kadib markii ay ku soo baxday fadeexad ah in uu geystay fal kufsi ah ninkani ayaa kufsaday gabar inan ah wuxuuna maxkamadda horteeda ka qirtay in uu falkaasi geystay qirashadiisa kadib qaadiga ayaa goobta ugu dhawaaqay xukunkiisa waxaana lagu xukumay boqol karbaash sannad musaafiris ah iyo in uu bixiyo meherka gabadha qaadiga ayaana soo bandhigay waxaa loo cuskaday xukunka suuratu nuur aayadda labaad qowluhu tacaala azzaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa miyata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة والنفي سنة رواه مسلم intaasi kadib waxaa fagaaraha jamaame lagu karbaashay ninka kufsiga geystay markii jeedalkii boqolaad lagu dhuuftay wuxuu jawiga noqday sida tan
بقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ayaa ka nabad badan dhulka lagu dhaqo dimuqraadiyadda meydka wiil dhalinyaro ah way badda soo tuftay ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan badar ayaa soo jeedinaya faarax axmed geesey waa wiil labaatan iyo afar jir oo ka mid ah dhalinyarta ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalin ka hor liqday badda muddo dheer uu la baadigoobayay kadib waxaa shalay subaxdii laga helay meydkiisa xeebta magaalada muqdisho wiilkan oo ka mid ahaa ragga ka shaqeeya magaalada ayaa wuxuu badda quusay shantii galabnimo ee jimcihii balse waxaa la helay maalinkii shalay mid ka mid a ehelada wiilkan dhintay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhacdadan ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana watacaala sabar iyo imaan ha naga siiyo waxaa shalay nooga dhaca badda liido wiil layidhaa- la yidhaahdo faarax axmed geesey oo aniga uu dhalay abtigay hooyaday la dhashay walaalkay ah meydkiisa waa la helay hadda saacaddan kula hadlayaa meydkiisa la helay xalay aniga dadka raadinayan ka mid ahay shalay kow iyo toban saaca lay sheegay halkaan imid baddan liido xala halkaanaan ku hoyday badda liidaan ku hoyday xeebta liido ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah goobaha ugu badan ay dadku dhibaatooyinka ka soo gaaraan waxay noqotay goob ay u badan yihiin dadka fisqiga sameeya waxaa hareeraheeda ka furan hotelo lagu eedeeyo dhaqan xumo sidoo kale waxaa usoo dabaal doonta dhalinyaro waxaana dhacda in qaarkooda badda dafto islamarkaana iyagoo meeda soo celiso dowladda ugandha ayaa shaqadii ciidannimada ka ceelisay saraakiil ku eedeysan inay u babacdhigi waayeen weerarkii ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday xeradii ciidanka ugandha ee magaalada buulamareer warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax diiriye
xerada xalan ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeye ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey kiiska saraakiil ka tirsan ciidamada ugandha oo ku eedeysnaa inay ka carareen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii uu socday weerarkii buulamareer ee lagu soo afmeeray ciidamadii ugandha ee halkaasi joogay maxkamadda ciidamada ee dowladda ugandha ayaa sheegtay in labada sarkaal ee la maxkamadeynayay lagu helay eedeemihii loo haystay eedeemaha loo haystay ayaa ahaa fulaynimo iyo baqacarar xilli ay la kulmayeen weerar aad uga culus oo uga yimid dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab saraakiisha lagu helay fulaynimada ah inay mujaahidiinta ka carareen ayaa magacyadooda lagu sheegay johan stephen oloka oo sideed iyo konton jir ah iyo medzo dagabur oo sagaal iyo afartan jir ah saraakiisha la maxkamadaynayo ayaa aaminsan inaysan fulayo ahayn balse ay arkeen wax aan loo soo fadhin karin lana kulmeen qalqal iyo walwal aan weli horey u soo marin dacwad soo ogayaasha militariga ugandha ayaa maxkamadda ka hor sheegay in saraakiisha iyagoo firxad ah ay gaareen saldhigga golweyn iyagoona ciidamadii lagu weeraray buulamareer ku amray inay cagaha wax ka dayaan guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ugandha ayaa go'aamiyey in labada sarkaal laga eriyo shaqada ciidannimada iyadoona sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu celin doono dalkooda ciidamadan ayaa qayb ka ahaa ciidamadii ku sugnaa saldhigga buulamareer ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ku qaaday lix iyo labaatankii mey sanadkan laba kun saddex iyo labaatan weerarkaas oo galaaftay nolosha in ka badan laba boqol oo askari ugandhays ah waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkaasi ku furteen saanado hub iyo agab militari dowladda ugandha ayaa isku dayeysa jabkii xoogganaa ee ka waddan ahaan ku gaaray soomaaliya inay u saariso saraakiisheeda kuna koobto jabkaasi inuu ahaa mid ay sabab u ahaayeen shakhsiyaad kooban laakiin weerarkii buulamareer ayaa soo bandhigay fashilka ciidamada ugandha wuxuuna hoos u dhigay heybaddii ay ku lahaayeen dalalka dariskooda
daadad xooggan oo geystay waxyeelo kala duwan ayaa ku fatahay degmada warkan duhurnimo wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan daadad xooggan oo geystay waxyeelo kala duwan ayaa ku fatahay degmada bardaale ee gobolka baay dhanka kale wuxuu barakac xooggan ka bilowday degmada afgooye kadib markii uu ku fatahay webiga shabeelle ee dhexmara gudaha degmadaas maxamed ciise ayaa wararkaasi inoo haya fatahaadaha webiga iyo daadadka ka dhashay roobka ayaa saameeyey qaybo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dadka isaga barakacaya iyagoo qarka u saaran in biyaha webiga ay kusoo fatahaan dadka reer afgooye ayaa sheegay inay dhibaato wajahayaan ayna haysanin wax dadaal dowladeed ah waxay intaasi kusii dareen in biyaha hadda ay kusoo dhow yihiin haddii aan laga gaarinna ay saameyn karaan guryahooda waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya fatahaadaha iyo siday ugu cabsi qabaan haddee cara iyo wixii la helaa guryaashaana waa kan biyihiyaa noo soo galeen saanaan nahay intaasaan u baahannahay dhibkaasaani heesta anaka rafaadaan ku jirnaa ilmihii haddaa ka tagtid walwal biyaha maa kaa qaadi doona say dhaqan doonaan suuq ma aadi karna meelaan aadi karna male silacaan ku jirnaa anaka ma hadda guryahan walkabihi kan walkabihi ilaa iyo ti- sagaal iyo toban guri ama walkabihi ku dhawaad labaatan guri walkabihi malka jiro dad shoo dad qaar dad ay kor fuulaan dad qaar ijaar ay waayeen dad qaar waxaa la dhahay ilaa iyo afar beri muntland qabad ilaa afar beris guri ka halaaso gurigan iskinka jar haddii sawaaytana koley ani ilmooga man ariiriyaas badaanka iska bah taas ay taaganta dadkii haddii meeshii ka baahanta meel ay galaayaan male Eh, id id maanta kor saanadaada kortana ma anaa male sidoo kale waxay sheegeen in arrintan ay u baahan tahay in dadaal lagu sameeyo si loogu baaqsado fatahaadda webiga ilaahay horta anaga soo gaara ka soo gaarsimada ilaaha iska leh aadan dadaal unbuu leeyahay webigu waad u jeedaa meeloon oo sii jira wax yaroon oo jira webigu ah, dhowr mitroon oo jiraa in allah macsaa berine bilow een, meelihii oo awal aan ka filaynay een, ma gaarsiisana ilaa hadda een, xaaladaha laakiin way iska taagan yihiin roobabka hadda waxaa- haddii uu soo bato waxaa laga yaabaa in ay soo gaaraan xaafadaha qo- xaafadaha hor leh een, dadkana mar walbaba inay iska fooljignaadaan een, ka ee, ka fogaadaan xaaladahaas waxaa laga yaabaa in biyaha uu gaaro xaafadaha hor leh annagana waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan karaankeena aan qayb aan ka qaadano dhanka kale degmada bardaale ee gobolka baay waxaa ku dhuftay daadad iyo fatahaado kaasoo saameeyey dadka iyo duunyada kadib roobab mahiigaan ah oo saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka da-ay daadadka ayaa dadka guryahooda ugu tegey halka dadka qaarkood ay isaga guureen guryihii ay ka degnaayeen kadib markii daadadka roobku ay soo galeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ilaa iyo hadda ma qaadeen wax tallaabo ah oo ku aadan sidii dadaal dheeri ah loogu bixin lahaa samata bixinta dadka ay saameeyeen biyaha roobka iyo fatahadaha webiga dhanka wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa ka jira diyaargarow iyo dadaalo loogu hortegayo fatahadaha webiga dhowaan ayayna ahayd markii hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gud u xilsaareen arrimahaasi
warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqoon dhegeystayaal waa inaga intaa